أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool maamul goboleedka shahaadala diriirka ah ee puntland ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulkaasi mas-uul ka tirsan guddiga difaaca baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in xasan gurguurte oo uu ku fashilmay arrimaha ammaanka walaacna ka muujiyey taqadumka mujaahidiinta guddiga doorashooyinka dowladda xabashada itoobiya ayaa t b l f kala laabtay sharciga xisbinimo xilli ay kasii darayso colaadda ka jirta dalkaasi kulan lagu soo bandhigayay wejiga koowaad qaabka ay u socoto xamlo taxriid ah oo dadka loogu boorinayo jihaadka ayaa ka dhacday degmada kamsuma ee wilaayada jubbada hoose wilaayaadka islaamiga ee hiiraan iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddoba iyo tobanka dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qarax maalintii shalay askarta kufaarta xabashida itoobiya lagula beegsaday garoonka diyaaradaha ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya qaraxa ayaa si gaar ah loola beegsaday askar lug ah oo xabashida itoobiya ah waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka degmada waajid inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhaawacmay sideed askari oo xabashida itoobiya ah oo labo ka mid ah xaaladooda aada u liidato qaraxan xabashida itoobiya lagula beegsaday degmada waajid waxa uu imaanayaa xilli afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen inka badan laba iyo labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxaana howlgalladaas lagu gubay saddex gaari oo cabdibila ah mahadsanid cabdiqani maamul goboleedka shahaadala diriirka ah ee puntland ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulkaasi warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen nur cali warsame abuusheyba murtad siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka ishaale diriirka puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday gurguurto iyo xukuumadda xamse cabdibarre deni oo warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa wax lala yaabo ku sifeeyey xisbiga ay samaysteen madaxda kooxda riddada wuxuuna soo saaray qayladhaan cusub mar uu ka hadlayey xaaladaha siyaasadeed ee muqdisho ayuu carbaabay in xasan sheikh uu boobayo dhaqaalaha dalka heer uu gaaray in uu qabuuraha meydadka ka faago kadibna uu dhulkii ka iibsanayo dalal shisheeye runtii waxaan aada uga xumahay dalka soomaaliya siyaasadiisa jahawareer badan inuu ku jiro waxaad moodaa islaantii maxaa la yidhi indhala'aan miyaad ku ogeed dad qaladtay ku darsatay saasaa yaa dad cunno bay ku darsatay sida hadda wax u socdaan runtii sid ma aha waxaan la yaabanahay madaxweynuhu xala qudbaynaya dhowr jeerna waa na dhegaystay wuxuu yidhaahdaa siyaasaddu tiro badnaan maahane abaabul waay abaabul taasuu ku celceliyaa war abaabulkii hore oo dhulka iyo qabuuraha lagu dhacay bal abaabulka hadda gobollada lagu daray maxaa la qaadan doonaa talow waa su'aal kaleo aad u yaab badan saddex sano ka hor markaan diidanayn golaha wadatashiga qaranka dad baana la yaabanaa laakiin golihii wadatashiga qaranka xalay waa kaas meesha aan diidanayn halkaas wuxuu isu beddelay maxaa la dhahaa xisbiga cadaaladda war ilaahay ilaahay xataa laga xishoon maayo ma cadaalada hadday jirto minaan dhulkii qabuuraha la iibsan lahaa bal cadaaladda soo socota see u ekaan doontaa ya cadaaladda hadda aan aragnay midda kaleoo soo socota see u ekaan doontaa wadajirka hadda la sheegaya xaggee jooga dalkiiba waa la kala irdheeyey ya ismaandhaafka siyaasadeed ee ka dhexe taagan murtadiinta ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey waxaana xusid mudan in dowladda salibiyadda maraykanka oo dhinacyadan maamusho isbuucan la safatay mucaaradka islamarkaana digniin adag u dirtay murtad gurgurte
mahadsanid abuushayba mas-uul ka tirsan guddiga difaaca baarlamaanka kooxda ridada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in xasan gurguurte uu ku fashilmay arrimaha ammaanka walaacna ka muujiyey taqadumka mujaahidiinta faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen xaarith cabduqaadir mahadsanid xaarith xilli uu mugdi ku jiro joogitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ee saraakiil ka tirsan kooxda ridada waxay walaaca ka muujinayaan hubanti la-aanta usoo gashay sidii biyiinta ay ku tiirsanaayeen guddiga difaaca iyo arrimaha ciidamada baarlamaanka daaquudka kooxda ridada soomaaliya ayaa waxa uu sheeciyey in xasan gurgurta uu ku fashilmay arrimaha ammaanka islamarkaana uu dhex maquranayo gebidhacleen dhan weliba ah mursal khaliif oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda islamarkaana ka mid ah guddiga difaaca ayaa eedan kulal waxaa u jeediyey xasan gurgurte waxaana uu carabaabay in xaaladda ammaan ee murtadiinta ee hadda halis marayso isagoo walbahar ka muujiya dhaqaale la-aanta soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisa iyo hoggaankiisu waa ku fashilmeen arrimaha amniga wax qarqaris leh oo laga aamusi karo intan ka badan laga xishoon karo maaha inaan runta sheegnaa mas-uuliyaddanna saaran waxa ugu horreysa oo ina faraysa ay tahay sidee ugu fashilmeen waxay ugu fashilmeen markay xukunka yimaadeen waxay la yimaadeen qorsho ayadoo uu degsan yahay ayay yimaadeen qorshahaasoo ahaa in si tartiib tartiiba loo dhimo ciidamada midowda africa waxa ay yimaadeen xilli qorshahaas uu bilow ahaa ama in yar la fuliyey laakiin intiisa badan sanadaha ee ayagu dalka ka talinayaan madaxweyne ahaan isagu ka talinayo iyo hoggaankiisa xildhibaan mursal khaliif ayaa guuldarada xasan gurguurta tusaale ugu soo qaatay futuuxaadka ay mujaahidiintu bilihii lasoo dhaafay ka sameynayeen degmooyin iyo deegaano dhacalobada shabeelle iyo hiiraan haddii kunkaa ka soo baxay kun u dhigma tababar ahaan qalab ahaan iyo tira ahaanba aan lagu bedelin meeshaa waxaa ka imanaya in argagixisadu soo haweysato oo keentay in meelo badan oo ay ka baxeen ceel baraf ay ka mid tahay ceel waaq ay ka mid tahay shabeellooyinka ay meelo badan ka mid yihiin oo ciidamadii atmis markaa loo yaqaano ay ka baxeen in dib ay u qabsadaan argagixisada oo weliba qaarkood ay ku laayaan ciidan tiro badan hub tiro badan oo ciidamadii qaranka ay kaga qabsadaan taa qorsho xumo ayay ahayd wax looga digay ayay ahayd maamulka madaxweyne xasan sheekh haddana waxay maraysaa heer runtii arrintii amniga ay meel xun ku sugan tahay oo siddeed kun oo ciidamo ah oo hor leh ayaa lagu soo darayaa laleeyahay ciidamadii tobanaanka kun ahaa oo tababarnaa ee qaran markii xilka lagu wareejiyey saddex sano ka hor madaxweyne xasan sheekh uu dhaxlay iyo kuwo tababaro ku maqnaa markaa oo ayaguna toban kun iyo ka badan ah iyo kuwo kale oo intuu joogay la tababaray qiladhaantan ka soo yeeraysaa saraakiisha koox dardada ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli saddex sano u buuxsantay mudaxalaadka ee murtadiinta uu maamulayo iyadoona kooxdani hadda wajahayso culayso dhan weliba ah guddiga doorashooyinka dowladda xabashida etoobiya ayaa sharciga xisbinimo kala laabtay ururka t b l f xilli ay sii xoogaysanayso colaadda ka taagan dalkaasi faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed sida uu daabacay wargeyska addis standar guddiga doorashooyinka etoobiya ee neebe ayaa si rasmi ah uga saaray xisbiga t b l f liiska xisbiyada ka diiwaangashan gudaha waddankan sida warbixintu ay sheegayso go-aankan ayaa yimid kadib markii t b l f ay ku guuldareysatay inay filiso shuruuda uu guddiga ku xidhay markii la diiwaangeliyey bishii agosto sannadkii lasoo dhaafay labada kun afar iyo labaatan shuruudahaasi waxaa ka mid ahaa qabashada shirweyne guud muddo lix bilood gudahooda taasi oo aysan t b l f ka soo bixin iyadoona uu guddiga doorashooyinka etoobiya ka carooday arrinkaasi sida lagu waramayo mar kale t b l f ayaa la siiyey wakhti kama dambeys ah bishii febraayo labada kun shan iyo labaatan balse wax tallaabo ah ma qaadin guddiga ayaana si cad markan u sheegay in xisbiga t b l f uusan la imaan wax isbeddel ah sidaas darteedna laga xayuubiyey sharciga iyo xasaanaddii uu waddanka ku dhex lahaa t b l f dhankeeda waxay sheegtay inaysan aqbalin waxa uu ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka etoobiya tayna ay jebinaysa heshiiskii nabadeed ee britoria ee la gaaray sannadkii labada kun labayo labaatan go-aankan ayaa guud ahaan dhulka la galay awooddii t b l f waxayna tani u muuqataa mid dhalin doonta tillaabo milatiro oo mar kale qarxada ah iyadoo dhinacyadu ay isku hilboobaan si ka daran wixii horey u dhacay mahadsanid marwaan kulan lagu soo bandhigayay wejiga koowaad qaabkay u socoto xamlo taxriid ah oo dadka loogu boorinayo jihaadka ayaa ka dhacday degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose warbixinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen bashiir muxiidiin abwayman kowdii bishan dulqacda maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxa uu ku dhawaaqay xamlo taxriid ah oo ay hormuud u yihiin mas-uuliyiinta wilaayada culimo nuqabo iyo abwaano taasoo si toosa uga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose mas-uuliyiintii raggii horboodaya xamladaas ayaa socdaal ku soo maray degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose waxaana ugu dambeyn dhowaan degmada kamsuuma lagu qabtay kulan lagu soo bandhigayay wejiga koowaad qaabka ay u socota xamlada taxriidka oo dadka lagu boorinaya jihaadka ayna ka qaybgaleen mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dadkii ka hadla waxaa ka mid ah sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya wuxuu bidhaamiyey xamlada iyo tallaabooyinka looga baahan yahay si guud dadka muslimiinta macnaha xamlada magaceedu uu tilmaamaya inuu ruuxu uu noqdo in xamladaas ka qayb qaadanayo oo taagan maydaanka inuu noqdo macnaha ruux dadka baraarujinaya ama naqiib xoolaha soo ururinaya ama uu noqdo mid idaaraynaya maamulkii iyo walaayadii ama ay noqoto haween muwaxidada oo gadaal iska raacinaysa oo caaggii iyo timirtii iyo buskudkii iyo macnaa samaynaysa ruuxu inuusan meel la'aan dhicin macnaheedu sidaas weeyaan kun saqran inaad macnaa ruux ku qaybtid inaad wax ku aadid oo ruux maadaama aad tahay ruux muslima oo maydaanka jooga walaayaadka jooga inaad adigu meel ka soo dhalaashid ayay macnaha tilmaamaysaa xamladu suldaan macali maxamed cabdi duuba afhayeenkoodayaasha dhaqanka ee jubbada hoose oo goobta ka hadla ayaa isdultaag ku sameeyey durbo sida loo dareemay saameynta ay leedahay xamladan waxaan arkaynay dadkii markaan u tagno ka bilaawnay degmada jamaame masaajidkaan kula kulannay dumarkii aan gaar ahaan ula kulannay alxamdulilah rabbilcaalamiin dadka aad iyo aad bay ugu riyaaqeen arrinkaas uguna faraxsan yihiin oo ilaahay subxana watacaala kitaabka in lagu booriyo oo dadka loo sheego jihaadkii iyo fadaa'ishi iyo kheerka laga helayo iyo nimcada hee dadka wayba garanayaanba maanta waxa dhiiggooda ku badbaaday oo amniga iyo naxariista iyo barwaaqada iyo guryaha ay ku seexanaan waxay tahay jihaadka alla subxana watacaala inay ku heleen marka aad bay u dareersanan yihiin mar haddii haddana kheerkii iyo nimcadii iyo barwaaqadii iyo fadligii looga sii sheekeeyana nin walbo ama waayeel aad gabar muslimada waxaa maalintii arkay waxay tiri niyow aniga haddaan helaya waxaan rabi lahaa in xarakada laga soo dhameeyo baabuur oo istishaadi in la diyaariyo aan lagu qoro ilaah waa ku mahadsan subxaana wa tacaala ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoo soo bandhigay isbeddelka ka muuqda bulshada jubbada hoose iyo qaabka ay ugu diyaarsan yihiin jihaadka waddada allah ilaa waxaa ku suurtagashay tawjiihaadkii iyo wacyigelintii oo culummadii iyo nuqabadii iyo salaadiintii iyo ay dadaalka bixinayeen iyo ummaddii oo ay dareemeen maanta cadowga allah subxaana wa tacaala in sii liigayo oo sii baaba'ayo ay dareemayaan baa ummaddii markan sii kacday ummadda markan waxay dareemeen in jihaadka maanta uu yahay jihaadul umma waxay dareemeen aayaddii allah subxaana wa tacaala oo ahayday infiruu khifaafa wa hiqaalan wajaahiduu fii sabiiliillaahi biamwaalikum wa anfusikum in aayaddaas taabanayso qof kasta oo muslime oo taabanayso oo kalaamullahi raxmaan ah baagga umaradeen ayagna ayagoo dhaangelinayo ummadda marka maanta waa diyaar waa basil yihiin waxa u diyaarsan yihiin in naf iyo maal ay bixiyaan bay u diyaarsan yihiin waxay u diyaarsan yihiin maanta in ayaga maanta qabiil kasta meeshuu ku aadan yahay isaga buuxiyo xamladan taxriidka ee dadka lagu boorinayo jihaadka ayaa si toosa uga socotaa inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya taas oo loogu talagalay in dadka muslimiintu ay soo haleelaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid abwayman wilaayaadka islaamiga ee hiiraan iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta aan ku horeyna wilaayada bakool warbixinta warkan waxaa inooga soo diray walaalkeen xasan cabdiraxmaan abwixasan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey marti gelinaysay qulqulka maleeshiyaadka taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka gaalada kuwaasoo si isdabajooga u soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay waxaa wilaayada islaamiga ee bakool soo gaaray askar taa'ibiinna kuwaasoo loo soo dhoweeyey si heer sare ah kadib markii allah uu toobada waafajiyey ayna ka soo baxeen safkii murtadiinta askarta taa'ibiinta ee soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka mid ah ibraahim aadan macallin oo muddo saddex sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda ridada gaar ahaan maleeshiyaadka waxa loogu yeeray boolis militaro isagoona markii hore ridada kaga biiray degmada xudur ee wilaayada bakool taayibkan waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadkii ridada ee sida dirqiga ah kaga badbaaday mid ka mida dagaaladii ka dhacay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaana uu faahfaahin ka bixiyey dagaaladaasi halka ay ka dhaceen sida ay ku bilowdeen iyo dharbaaxadii ku dhacday asxaabtiisii hore ee ridada ee safkooda uu ka soo baxay taa'ib ibraahim aadan waxa uu la hadlay maleeshiyaadka ridada isagoona ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalnimada ay ku jiraan dhanka kalena tilmaamay in wilaayada islaamiga ee bakool uu kala kulmay weji furfurnaan dabacsanaan iyo soo dhoweyn heer sare ah ano maladay riingeydun maalan larhaw oo kuqooy ilaa mar koodno rididi kasaabanaay mee kurahay ilaa huduro kurahi sidisana amalaga beersanaay boolis militari ahay magaalada tegshagay weerar oo aan hado oo mar ana galay markoodantiana bahi oo liigaadi shaga an bahi iyo gobol oo dhadeylilia oo shabeelida dhahay anta iyo madoseedi madaasna bilisoonki haytahi fooley lanin kubadsaday madad oo guuleysidii mahayna maalinuse dad gariir saarna ilahayn walaahi la asar ee haniya nii bilaawday sharooreynn dambe imaan horta gobolkii maka guuleysanada maa walaahi go-aankii ana kudib ilaa biliisoonkii ikadib oobana meelaha kubahay maana duurkii baan hakunagadi inan oo inta baan in roogna oo waagi hore yaalamadeen injiiti hadina hoban odayo oon oo agla yeebishalgo inan intaan waaba oonka shagayn ayaa go-aansaday inta mujaahidiinta anaga lagama wadba may baasan lahaaha aanana ku tabay murtadiintahay oyoona hamar iyo intaga noolahay may fariingasiin dareynayaw dhulka nabadee goboobka leyo raahada le hooba fadaasan maysan lahaa dhulka mujaahidiintaga nool kooyaasan lahanaya obabaana seeday mujaahidiinta anseedi dad oo walaaltooganoo garaabatooganoo dadkiiba oo lagu qaladi inaha ka biiran fadaayo oo weji furfurun galnyo furfurun data ka dhawaayo iyo anseedi ada dastuurkii dad lakuu kumahay geeka bakuneebsanay hindiinta dad lakuu kumahay maysan lahaa reed hadhawaadasan lahaa dhawaa sidoo kale askarta taa'ibiinta ee ka soo baxay safka ridada waxaa ka mid ah cabdulaahi macalin cali kaasoo isagana muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee ku sugan magaalada baydhabo cabdulaahi waxa uu tababar ciidan muddo laba bilood ah kusoo qaatay degmada xudur waxaana tababarkaasi siiyey ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee ku sugan degmada xudur markii toobada loo qabtay kadib ayuu qadka telefoonka kula hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoo ku sugan deegaanka korkoor ee ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur halkaasoo lagu soo bandhigay
cabdulaahi maalin ali may bilawgii lang oo shacbe oo gaajare lehayen military nimankaas aynan seenay nimankaas madin seenin hatana lama bilood be maarigna tababar madgalni hatana lama bilood bis ahayn hatana tababar joobnuga kubani hudur ethiopia isha gorba laakiin wal walna dadooda wal kalena nabarin male guridu oo akum leena nabar hatta mayro korkor ulimanta aman dheerba ku tabay horta go-aan ku qaadaday maarna inaan ku tabo andhiroogna aman dheerba go-aan ku qaadaday hatana langata igalgaalina male dhibkale kubadina male iyada lahayn oo ay inti meelaas ku tabano maaragna oo meel muslimiinta joogaan kooyano dalalkaas inka baadasada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa horey ugu baaqday maleeshiyaadka ridada inay ka soo baxaan safka gaalada ay ku jiraan islamarkaana gacmo furan lagu soo dhoweynayo haddii ay soo gaaraan wilaayada loona lacageynayo hubka ay la yimaadaan waxay arrintaasi keentay in maleeshiyaad badan oo taa'ibiin ay soo gaaraan wilaayada kuwaasoo ka soo baxay safka gaalada kuna soo biiray safka muslimiinta mahadsanid abu xasaan iminkana wilaayada hiiraan warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen casaam carafaad caamir cabdalle cismaan cismaan xasan muxamed waa laba askari oo muddo sannadaha ka tirsanaa murtadiinta waxayna si gaara labadan askari ka kala tirsanaayeen qaybaha nisa iyo militariga waxayna kasoo kala shaqeeyeen gobolada shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud labadan askari iyagoo toobadkeenayaal ah ayaa isku soo dhiibeen wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buuq qable askartan toobadkeenayaasha oo waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay dhibaatada xoogana haysata murtadiinta waxayna baaq toobadkeena u direen maleeshiyaadkii horey uga tiirsanaayeen camar cabdilismaan waxaa ka raacay balweyne waxaa lagu soo tababar balduugle sanadka labada kun iyo saddexda haddana waan ka tirsanaa saddex bilood oo socday macalimiin soomaali u badnaayeen macalimiin ajaamin marmarna u imaanayeen kuwa ay soo booqanayeen kuwa burundiis iyo kuwa cadaan kuwa amerikaan jora liigey xerada taliska jora jora liigey dhowr meelna ka qayb galay oo galguduud masgoa iyo xaleer iyo meelahaas bulooyinka soo shaqeeyey maana culays fara badan waa iska jireen culaysyada cabsiyi iyo micnaha iyo dagaalo fara badan waa laga baqaa waa waxyaaba badan u jireen micnaha anaa tooba keeno micnaha inaa u laabto waa qalad soomaa marka hore haddaa u laabanaya ma imaan layn dadbaa imaado waa inaa u laabanayna taasaa ku cadiinaysa magacayga waa cismaan xasan maxamed bucul ku dhashay ee degmada boqa qabla waxaan ku biiray aan raacay ee nimankaas waqtigii laba kun shan iyo tobankii ilaa iyo waqtigaan ka tirsanaa sanadkana tobanka markii aan arkay meeshii inay waxba ka soconin aan usoo laabtay dadkeydii iyo iyo dalkeydii aan usoo laabtay marka alxamdulilah si wanaagsan haddana liisoo dhaweeyey ilaahay baa mahadle alxamdulilah anagoo caafimaad qabo liisoo dhaweeyey dadkeydii oo i jecel alxamdulilah waxaan kasoo howlgalay meelyarada ee qalimow iyo aqle biycadde bursho sheekh beledweyne intaasaan kasoo howlgalay waxaan ka tirsanaa ciidanka militariga qaybta toddobailabaatanaad ee guutada shanaad kabacdi waxaa liisoo wareejiyey kowilabaatanaad qaybta kowilabaatanaad oon hadda ka tirsanaan kasoo fakaday hadda marka alxamdulilah ilahi baan hadda iskale xaaj cali xaaladdooda wallahi waa aaday u liidataa raggii afar boqol shan boqol meeshii loogu talagelay siddeetan toddobaatan joogtay intii kale waa waa iska yaaceen guriga hooyadada wadaadeen xaaj cali hadda kusugnaayeen markii nagu dageysa wadadii oo markay wadayaalka xirmayeen caargudud la qabsan rabay markaas anagoo saddex nin aan kasoo baxnay wadadii waa xiranta lehna isku soo barabayn aan soo marnaan markaan soo marnay alxamdulilah wax dhibaateen lama kulmin sidaan ku imid gurigeeda beledweyne maalmo ka hor ayay ahayd markii wilaayada islaamiga ee gada lagu soo bandhigay askari toobad keena kaas oo kasoo baxay safka murtadiinta waxaana muddooyinkii dambe sii kordhay askarta toobad keenayaasha isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cazaam warbixintiisana waxay guniyo gabagaba ayuu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa i nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu